raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo idaacadda isnaac caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xaalado nololeed oo lasoo diriistay dadka ku nool tuulada muryaale ee duleedka magaalada jowhar ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlay muhiimadda barnaamijka maroo caafimaad u leedahay hooyada iyo dhallaanka wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo maamulka gobolka banaadir ku wareejisay maamulka xarumaha caafimaadka muqdisho macadka barashada cilmiga tiknolojiyadda buunte ee magaalada jowhar oo soo xiray tababar u socday ardayda dugsiyada sare xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeenimo idaacadda isnaahi akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah lamaane faransiis ah oo xabsiga ku mutaystay dilka wiilkoodii kadib markii ay si kam ah iskuga caddeeyeen
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in koronavirus ama covid toban ee sagaal uu yahay halis caafimaad oo adduunka soo wajahaysa naftaada iyo bulshadaba ku caawi inay ka badbaadaan fayraskan sida aadka u faafaa haddii aad safartay ama aad dhex gashay dad badan waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay covid toban iyo sagaal waxaad dhici karta inaad fiicnaan dareemayso ha yeeshee aad xambaarsan tahay fayraska adigoon lahayn wax calaamad ah dadka kalena aad u gudbin karto qaad tallaabooyinka soo socda si aad dadka uga ilaaliso inuu ku dhaco fayrasku gacanna ka geyso xakamaynta fayraska xiro maaskiga ama afdaboolka ku dhaqan kala fogaanshaha bulshada una jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si joogto ah u dhaq gacmahaaga haddii aad awooddo joog gurigaaga oo la soco caafimaadkaaga fiiro gaara u yeelo calaamadaha hargabka oo kale ah haddii aad xanuun dareento wargeli xarunta caafimaad ee deegaankaaga faahfaahin intaasi dheer mar walba kala soco xogaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee deegaanka aad ku sugan tahay xusuusnow inaad qayb ka qaadan karto yaraynta faafidda covid tobaniyosagaal
mar kale habeen wanaagsan akhyaarta hawda naga dhegaysanaysa waa habeen axada taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha labaad sanadka laba kun kow iyo labaatan inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu darkarona iminka u diyaargarooba qodobadii oo faahfaahsan xaalado nololeed ayaa lasoo diriistay dadka ku nool duulada muryaale ee duleedka magaalada jowhar xalimo cali ibraahim ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa muryaale waa tuulo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle waxaa dadka ku dhaqan tuuladaasi lasoo dirsay xaalado bini-aadinimo iyagooo ka cabanaya cunayari ka jirta halkaasi maraan qadka taleefonka ku wareysanay guddoomiyaha tuulada muryaale cusmaan xaaji cumar waxa uu ka warbixiyey xaalada tuulada ka jirta iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka deegaankaasi xaalada tuulada muryaale warbixinteeda oo kooban haddii aan ku siiyo waxay u baahan tahay gargaar bini-aadinimo oo ugu horeyso maxay yidhahdaan masaaj dugsi qur-aan iskuulaad goobo caafimaad iyo wixii taakulen oo la halmaalo bini-aadinimo oo oo dhaqankeeda xaaladaa hadda ugu daran dadka ugu nool kow wax walbaba horta meesha haddii aysan aan oo masaajid lahayn ousa dugsi qur-aan lahayn waxawaaye meel oo ka guuri waayo maaho waan gartay
baahida ugu daran hadda kow oo fortone in wax laga qabto oo u qurbaan waxay tahay masjidkaas iyo dugsi qur-aan oo sida ugu dhaqsiyaa badan oo haddii loo heli karo dadka islaamka ama ummadaha deeqda biyo ay wax ay ka qabtaan gargaar bini-aadinimo intaasaa horta ku ugu daran tuulooyinka waa feergirsan yihiin masjidkaas jirta laakiin ceel malaha masaajidka in ceel oo oo ceelka waa ka fog yahay ceel shakal dayac kari u baahan maanaan ceel ama laba ceelna caadiya loo aday marka masaajidkaas jirtana ceel malaha maya dadka meel biya kacdan waa leeyihiin ceelay leeyihiin goobo caafimaad ma laha eeriyada dhanba ma laha waa garta xaggee u aadaa marka goobo caafimaad
oo caafimaad gobolka ina uma sukayso haddii ay ugu badato marmar ay hadda ay maxay yidhahdaa intersos ee tuulada subuun ay kacad kacad ay timaaday ee walax daaweyn ah ilmaa lagula rooray dad haa goo caafimaad maamulka maxay yidhahdaan degmooyinka kulli hay-adaha deeqda bixiyo kulli maxay yidhahdaan waa waa waa ku qaylinay laakiin soo qaadka iyo waxqabashada allah iskale moo waktiga ayaan sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo taas horta waxba haka sheegin wixii la sabcayna ayaha maanta ilaahay amarkiisa masiibo rabbaani eh oo allah awoodda la wata ayaa ku adkati maaha baaq hadda maamulka gobolka shabeelaha dhexe gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka kulli baaq waxaa ugula codsanaa ina gargaar bini aadamnimo tuulada muryaale iyo tuulooyinka mawaaxigeeda oo dhanbo aasitan maxay yidhahdaan naftaada markaad u cararto nafta walaalkaan inuu cararto inaa beeraley beeraley waayo mao marka tuuladaas waxay u baahan tahay gargaar bini aadamnimo ugu horeyn masaajid iyo dugsi iskuulaad waxbarasho iyo dalaga beeraha oo maanta ayax ku habsaday oo sida dhinac ayaxa loogala dagaalami lahay ama lagula maxayra wax looga qaban lahay iyadana waxaan ka codsaynaya inay degmada ama maamulka gobolka sida ugu dhaqsiyaa badan ay wax inooga qabtaan
waxaa jira tuulooyin badan oo la mid ah tuulada muryaale oo inta badan ka cawda caafimaad dari ka jirta deegaanada ay ka degan yihiin ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijka marwo caafimaad u leedahay hooyada iyo dhalaanka waatan mariimo sheekh cabdi oo noo soo jeedinaysa qodobkani barnaamijkan ayay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka hirshabeelle oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe ayaa bishii hore lagu qabtay magaalada jowhar imtixaan ay ka qayb galeen ugu yaraan saddex boqol oo haween waxbaratay balse la rabay in ka yar intaasi nafisa seemey nuur oo ka mid ahayd guddigii imtixaanka korjoogtada ka ahaa ayaa ka warbixisay gabdhihii imtixaankii laga qaaday waxay ahaayeen adiga ugu yaraan laba boqol iyo konton ilaa iyo laba boqol oo gabdho reer jowhar ah oo aan ahayn gabdho kor ka yimid haddii aan kuu sheego maryame in gabdhaha imtixaanka galaya horta tuulooyinka way ku jireen tuulooyinkaas guuradkooda uu saxan yahay waa ku jireen sida koongo lebega tuulooyinkan dhowdhow aagagan waa ku jireen horta waxay ahayd hirshabeelle waxay ahayd boqol gabdhood boqolkii gabdhood hiiraan hirshabeelle maadaama annagaan gobolka shabeellaha dhacaanahay konton ayaan lahayn kontonna hiiraan ayaa lahay annaga kontonkeeni in labaatan degmada balcadaa qaadatay degmada joorn waxaa loogu talagalay soddon gabdhood iyo tuulooyinkooda isku jirka ah marka imtixaankii waa qaadnay marka howsha kolley waa la wadaa in gabdhaha maxaan ku iraadaa ku dhalaayo guryaha inay gabdhihii horta la tababaro ee imtixaanka galay horta la tababaro kabacdi ay xaafadihii galaan ay wacyigeliyaan si ay maxaanku irahda ilmahooda maxaanku irahda caafimaad si ay ubad qabaan ee la socdaan mcdyada markaas ugu dhadhow ee u keenaan ilaa iyada saddex kilomitraa loogu talagalay gabadha inay ku socoto ee mc hka ay ugu tagto marka waxyaabahaas ayaa meeshan la isugu keenay marka howshana kolley mar dhow aduu ilaa yiraahda inay bilaabo doontaan jeclaha waxaana loogu talagalay in looga faa'iideeyo haweenka aan ku dhalin goobaha caafimaadka inay kusoo xirmaan islamarkaana ay gabdhaha la qaatay siiyaan wacyigelinta marka iyaga la siiyo tababar buuxa sidoo kale marwa nafise ayaa ka hadashay wacyigelinta covid sagaal iyo toban oo ka socoto magaalada jowhar iyo tuulooyinka ku xeeran islamarkaana iyadu ay qayb ka tahay marka aan guryahooda ugu tagno dadka waxaan u sheegnaa in uu cudurkan cudur jiro uu yahay xaqiiqatanna uu yahay wax jiro ilaah naga haayo in marka qofka ay isku aragto qunfac maxaan ku dhahay qandho tiro badan maxaan ku dhaha naqaska oo xoogaa qabsado waxaan dhahnaa iskarantiil gurgooni iska karantiil dadkana ka dhowrso wallaahi horta dadka bulshada isku halmaayan dad way kusoo dhaweeyhayaan wacyigelinta way kaa qaadahayan dadna waxay ku leeyihin naga tag adaaba cudurka adaaba wadee markaa fasmaarka camal aan gashan oo kale waxay ku leeyihiin naga tag waxa adaaba keenaye way kula dagaalayaan dadna way kusoo dhaweyhayaan wacyigelinta way kaa qaadayaan si fiican ayay kuu dhageysahayaan marka mar walba waxaan dhahnaa nadaafada ku dadaala gacmaha iska dhaqa saabuun ku dhaqda labaatan daqiiqo maxaan ku irahdaa ilmaha raashinka markaasiyaysin gacmaha ka dhaqa waxaana jirta ifafaalo kasoo baxaya wasaaradaha taasi oo laga faa-iideynayo dhalinyarada waxbaratay iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waana bilow ka bilowday hirshabeelle inkastoo wax badan ay ka dhiman yihiin marka loo eego dadka waxbartay iyo fursadaha soo baxaya mahadsanid maryama macadka barashada cilmiga tiknolojiyadda buunta ee magaalada jowhar ayaa soo xiray tababaro u socday ardayda dugsiyada sare cabdicasiis xasan cabdulle ayaa soo koobaya warbixintani
macadka cilmi baarista tababarada iyo tiknolojiyadda ee buundo ayaa magaalada jowhar kusoo gabagabeeyey tababar ku saabsan habka ugu wanaagsan ee laisku diyaarin karo imtixaanka dowladda soomaaliya ay ka qaado fasalada labaiyo tobanaada in ka badan laba boqol oo arday ayaa ka faa-iideystay tababarkan oo ka kala yimid dugsiyada sare ee magaalada jowhar maamulaha macadka buundo abuubakar naasir cali ayaa ka warbixiyey ujeedka ay ugu qabteen tababarkani iyo sida ay ardayda uga faa-iideysteen isagoo sheegay in sanad walba uu macadka qabto barnaamijyadan tababarkan waxaa loo yaqaanaa aqoon kaab waa tababar uu sanad walba bixiya macadka buundo kaasoo aan ugu talagelinay ardayda dugsiyada sare gaar ahaan ardayda galaaska laba iyo tobnaad ee dugsiga sare ama foomfoorada kuwaasoo iskugu diyaarinaya imtixaanka shahaadiga brograamkan aqoon kaab waa barnaamij ardayda ku baranayaan ama lagu barayo habka waxraadinta iyo sidoo kale ayagoo lagu barayo ayagoo ka faa-ideysanaya teknolojiyadda casriga ah ayagoo isticmaalayo mobile applications ee u isticmaalaan xisaabaadka sida fysikska iyo mathematicska sidoo kale waxay helayaan imtixaanaadkii iyo horey ee dowladda u qaaday oo ka shaqaysan iyo waxyaabaha kale ee ku baranayaan waxawaaye in su-aalo toos ay weydii karaan maadooyinka ay bartaan macalimiin takhasus gaar u lah iyo sidoo kale in ardayda lagu dhiirigeliyo ama la siiyo talo iyo waxyaabaa ugu muhiimsan ujeedada ugu muhiimsan ee tababarkan aqoonkaab waxaa waaye in ardayda hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar ay ka mid noqoto ardayda top tenka imtixaanka shahaadiga dowladda marka tababarkan sanadkan waxaa ugu magac darnay tayo iyo technology waxaan ugu talagelinay dhammaan ardayda dhigata dugsiyada sare ilaa iyo laba boqol arday inay ka faa-iideystaan wuxuu ahaa tababar muddo laba maalin soconaya laakiin hadda waxaa nambarka ardaydu aada u batay waxaa ka faa-iideystay laba boqol iyo konton arday tababarkan wuxuu bilaawday sideed iyo labaatankii january sanadan labada kun iyo ko iyo labaatanka wuxuuna soconaya muddo laba maalin labada kun iyo ko iyo labaatanka ayuu soo gabgaboobay ardaydina waxay ahayn tababar aada ugu faa-iideysteen oo sababtoo ah waxay ahayd tababar ay u baahnayeen ardayda dugsiyada sare waa macadkii ugu horeeyay oo magaalada jowhar ku qabta tababar ardayda kasoo qalinjabisa dugsiyada sare looga caawinayo habka imtixaanka shahaadiga ee dowladda loo galo ama la ysku diyaarin karo
wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa maamulka gobolka banaadir ku wareejisay maamulka xarumaha caafimaadka muqdisho munaasabadan uu maamulka gobolka banaadir kula wareegaya adeega caafimaad ee gobolka banaadir ka bixiso wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadana loo soo agaasimo ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya madax ka socda dowladda dhexe iyo sidoo kale gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finis ayaa sheegay in ay kala wareegeen wasaaradda caafimaadka adeegyadii caafimaad ee ka bixin jirtay magaalada muqdisho islamarkaana hadda kadib uu ka shaqayn doono adeegyada caafimaad ee maamulka gobolka banaadir dhegaystayaal wili waxaad la socotaan warka habeenimo idaacadda isnaay markaana xubinta sarifka iyo suuqyada waxaa la diyaaraha cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada alaab waxaan ku eegnaa raashiinka qutulduruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka dollar waxaa gacanka hore la kala sarfanayaa laba malyan iyo lix boqol iyo toban kun oo shilinka soomaaliga halka bixintana la kala sarfanayo laba malyan iyo lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliya daawada ilkaha ee colgate waxaa suuqyada joor la kala iibsanaya halkii xabo hal doolar iyo barra halka daawada dhagayaraha ee ilkaha suuqyada joor la kala iibsanayo laba doolara shaambada kiliqaadka imron waxaa suuqyada joor la kala iibsanaya saddex doolara kareemka faskaliin ee jirka waxaa suuqada joo la kala iibsanaya hal doolara kareemka timaha ee softe waxaa suuqada joo la kala iibsanaya hal doolar ilaa iyo hal doolar iyo bara dhegaystayaal halkan ayaan ku joojinayaa xubinta sarafka iyo suuqada ee warka halka warkaasu idinkaga imaanaya waa idaacadda isnaa jo barshabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda lamaane faransiis ah oo xabsiga ku mutaystay dilka wiilkooda kadib markii ay si kamaha iskuga caddeeyeen lamaanaha u dhashay dalka faransiiska ah ayaa loo xiray dilka wiil yar kadib markii caddeemaha la xidhiira dilkaasi iyo guud ahaan xogta dhacdadaasi ay si kama ah ayuu hooyadii ula wadaagtay shaqaalaha adeega gurmadka degdega ah wiilkaasi yar oo ay nin kale u dhashay ayaa waxaa bishii nofembar ee sanadkii laba kun lix iyo tobankii dilay local vital oo ahaa ninka hoy ay u dhaxday hooyadii vital oo siddeed iyo labaatan jir ah ayaa lagu xukumay labaatan sano oo xabsi ah arrintaasi oo uu mutaystay dilka wiilka yar oo lagu magacaabi jiray ton oo xilligaasi saddex sano jir ahaa hooyada dhashay wiilka ayaa wacday teleefoonka adeega gurmadka degdega ah si ay ugu wargeliso in wiilkeeda ton uu miirdabalmay intii ay qadka ku jirtay ayaa iyada oo aan ka warqabin in la duubayo wicitaankaasi waxa ay la hadashay seygeeda waxayna ku diri waxaan ku idhi shaqaalaha adeega gurmadka wuxuu ka dhacay jaranjarada hooyada ayaa sidoo kale laga duubay iyada oo leh jaranjarada ayaa ku fiican anigu waxaan ka qarinayaa dhammaan wixii dhacay markii ay dhaqaatiirta caafimaadka yimaadeen guriga ee ku yaala bariga dalkaasi ayaa waxaay arkeen meydka wiilkaasi yar oo uu jirkiisa ay ka muuqato nabaro badan goor dambe oo habeenkii ayuu toon ku dhintay cisbitaalka lagu dabiibayey markii boliisku ay su'aalo weyddiiyeen fital wuxuu qirtay in isaga dhowr jeer nabaro ku dhuftay wiilkaasi yar oo uu garaacay maadaama uu yidhi hooyadii ay isbarteen saddex bilood uun ka hor ugu dambayn jimcihii dhowaa ayaa xukun lagu riday kadib maxkamadeen muddo toddobaad qaadatay oo ka dhacday magaalada rimaasa guud ahaan warka habeenima idaacadda isnaajo barshabeellaha dhexe soomaaliya waa nagantaa anigoo cabdullahi axmed diroole timacad oo idila socodsiinaya farsamada waa injineer saki intaan warka xiga aan ku kulmi doono sida iyo ammaane allah